bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa run waxaan ka mid ahay xildhibaanadii soomaaliyeed dadkii u tartamay xildhibaannimada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo xaqdarradu ku dhacday sidaad la socotaan go-aan baa waxaa soo saaray maxkamadda sare horta go-aanka maxkamadda sare soo saaray wuxuu daba joogaa go-aankii guddiga xalinta khilaafaadku uu soo saaray oo uu koob iyo toban kursi oo dadkii tartamayaasha ahaa oo gaboodfalka lagu falay oo xaqdarada aadka u xanuunka badnayd iyo cadaalad daradii lagula kacay oo cawday kow iyo toban ka mid ah kuraastii loo dacwoonayay bay waxaa guddiga xalinta khilaafaadku ay go-aan ku gaareen in kow iyo tobankaas kursi si xalaala aysan ku soo gelin baarlamaanka ee dib loogu tartamo waad la socotaan wixii dhacay waa lasoo farageliyey go-aankii guddiga xalinta khilaafaadka la siyaasadeeyey oo siyaasoo dhex gashay si aan cadaaladda waafaqsanayn baa arintaas si xaqdarro ah ay dhinac ugu dhacday annagu marka ma aanan aadin dariiq kale dagaal ma aanan kicin ma aanan caytamin colaada ma aanan abaabulin waxaan go-aansanay inaan si ilbaxnimo ah aan ku raadsanno xaq naga maqan annagoon dagaal kicin dad abaabulin mudaaharaadyo samayn aan wax khalkhalah aan abuurin dariiqadii aan islahayn waxay noqon kartaa midda ugu habboon ugu daa cadaaladsan ood ku heli kartaan xuquuqdiina muwaadin ahaan dacwaan qorannay waxaan qabsannay qareenno dacwadeeda u dooda arintaas maxkamadda sare iyo garyaqaanka guud ee dowladda oo guddiga xalinta khilaafaadku u qoreen go-aankii ay gaareen baaritaan dheeroo la sameeyey iyo broses muddo dheer socday waxaa go-aanka u soo baxay maxkamadda sare in sideed kursi oo ka mid ah koob iyo tobankii kursi oo xukunkaas uu ku dhacay in dib loogu celiyo doorasho oo macnaheedu yahay dadkaas kuraasta ku fadhiyaa sifihii sharciga ahaa oo qaanuuniga ahaa oo la rabay inay ku noqdaan xildhibaanoo waa jaban yahay oo ma buuxo macnuhu ma aha qof in qof lagu bedelayo halkan waxaan rabaa inaan aada u saxo dadka waxaad moodaa in wax isaga khaldan yihiin qof baa laga soo kicinayaa meesha qof baa lagu tuurayaa maaha waxaa la xalaalaynayaa kursiga weeye kursiga kursigan lagu fadhiyo oo la boobay tusaale ahaan aniga kursiga jifadaydu ay u dacwoonayso oon ka mid ahay dadkii kursiga isu tartamayay horta sideeda kursi haweeneed buu ahaa kursi haweeneed baa qof ragihii ku fadhiyaa kursiga dib u noqoshadiisu waxaa weeye in dib loogu tartamo oy u tartamaan midka aniga kayskayga khuseeya waa kursi haweeneed oo si xaqdaraa loogu boobay rag kursigaas dib waxaa loogu celinayaa jufadii waxaana u soo tartamaya gabdhaha jufadaas ka tirsan kuraasta kale iyaguna oo ama ay isku haystaan dad haweena iyo rag kursigayga intaan ka ahayn waxaa u soo tartamay kuraasna haween baa u tartamay oo si xaqdarro ah ugu dacwoonaya in looga boobay kuraasna rag baa u wada tartamay oo cadaalad darro dirsanaya waxaa dib loo celinayaa horta waa tartankii oo macnaheedu yahay dadka ku fadhiya hadda kuraastu tartanka waa ka qaybgeli karaan warkaas macadiya ma ahan in qof inta lasoo qabto baarlamaanka laga soo bixiyo qof kale lagu bedelaya kursigii baa la xalaalaynayaa qofka ku fadhiya waa inuu soo maraa dariiqii xalaasha ahaa oo aan qof laga soo boobin waxaa waxaa laga rabaa procedurku inuu ka yimaado cidda fulinta leh go-aanka maxkamaddu wuxuu rabaa in la fuliyo dabcan waxyaalahaas technicalitiskahi waxay ka soo bixi doonaan cidda leh awooddaas laakiin inta aan ka naqaano procedurkii lagu soo doortay buu kursigu marayaa dadba waxaad dhici karta dad kaloo cusub oo hor allaah inay tartanka ka soo qayb galaan ka dacwoonaya kan ku fadhiya iyo dad aan haddaba joogin inay tartanka ka soo qayb galaan waxaa loo tartamayaa waa kursiga kursigaa la xalaalaynayaa broseskii kan horemaray oo ahayd ergadii in dib loo yeero ergadii konton iyo kowga ahayd baa dadka dib u dooran doonta arrintan horta hadda go-aankaa soo baxay tallaabada labaad oo xigtaa waxay tahay fulintii waxaana laga sugayaa maxkamadda sare anigu aqoonta inta aan u leeyahay qaanuunka go-aanka maxkamadda sare waa go-aan kama dambayn ah aqoon inta aan u leeyahay waayo aragnimadayda anigu sharci yaqaan ma ahi qof xildhibaanihi qof kale xuquuq meeshaan waxaa yaallaa waa xuquuq qof muwaadin ah qof muwaadin ah xuquuqdiis ama iyo qaanuunka midna horta lamaba siyaasadayn karo xeer jaja ma galo qaanuunku xeer jaja ma galo dariiqad buu leeyahay dariiqadda loo marahayo waa la tilmaamayaa dariiqaasaa loo marahayaa qaanuunku xeer jaja ma galo dowladnimaduna xeer jaja ma gasho qaanuunka iyo sharcigana lama siyaasadeeyo waxaa qoran sarraynta sharciga qof iyo hay-adi sharciga kama sarreeyo marka wax waxaad waa bilow procedure dheer bay arrintaanu maraysaa laakiin midda aan rabo inaan caddeeyaa waxay tahay kuraasta waa loo tartamayaa dad baa u tartamaya ee macnaheedi ma aha sidii baarlamaankii hore oo qofkii ama dhinta ama la isu qabsado qofka inuu qof markiiba kursiga loo fariisinaya ma ahan tani waa ka bedelan tahay waxaa dib loogu noqonayaa doorashaa la aadayaa kuraasta waa loo tartamayaa qof inta qoorta la qabto qof kursiga la fariisin maayo taasaan rabaa inaan caddeeyo oon arkay dad inay isaga qaldan tahay kursigaa la xalaalaynayaa qofka ku fadhiya hadduu dib ugu soo guulaysto asagaa xaq u leh inuu ku fariistahay annagu waxaan nahay dad sharciga aaday xuquuqdoodana ku raadiyey dariiqadda sharciga ah ee aan dagaal iyo ku raadin xoog midna dalkan wuxuu galay marxalad ka bedelan marxaladihii uu ku jiray wax badan baad waaye arag u soo noqoteen qorigaa ka sarrayn jiray sharciga hadda waxaan maraynaa marxalad sharcigu uu qofkana ka sarreeyo qorigana ka sarreeyo sharcibaa awoodda waxaa iska leh allaa leh laakiin sharcigaa sarreeya waxaan rajaynayaa ruul of lowga in lagu dhaqmo qaanuunka in la tixgeliyo go-aan baa maxkamadda sare soo saartay go-aankaasi inuu fulin cadaalad ah uu helo haddaan sharcigu uusan sarraynta yeelan oon qawaaniinta la xoojin laguna dhaqmin hadda dowladnimo ma jirto dowladnimadu wax kale ma aha waa sharciga oo la ilaaliyo isbedel baa dalkan ka dhacay ood u jeedeen doorashaa la galay doorashadii la galay sidii uu ahaa qaanuunku baa loogu kala baxay macnuhuna waxaa weeye waxaa xoogga lihi waa sharciga haddii kale si kalaa wax ahaan lahaayeen waxaa loogu kala baxay sidii sharcigu ah wixii ku dhignay xeerka oo ahayd madaxweynenimada waxaa ku qaadan kara oo madaxweyne noqonaya ninkii intaasoo codod cododkii baa la galay qofkii cododka badan helay baa madaxweynenimadii ku guulaystay haddaan sharciga loo hogaansaminna waxaa weeye dowladnimana ma jirayso xasilooni siyaasadeedna ma jirayso aniga kalsooni weyn baan ku qabaa waayo waxaan aaminsanahay inaan dowladnimadu iyo deganaanshuhu jirayn haddaan sharciga loo hogaansamin haddaan qaanuunku sarrayn dowladnimo ma jirayso marka kalsooni buuxdaan ku qabaa in go-aanka maxkamadda sare uu helahayo fulin cadaalad ah oo sidii maxkamaddu u go-aamisay uu u fulahayo kalsooni baan ku qabaa